markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii caawiska washington waxaana inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
rabadaan wanaagsan ee dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay dugsi wiilkeedu uu dhiganayay u hanjabtay inay bam ku qarxinayso kadib markii cunto badan la siin waayey wiilkeeda
waxay ku hanjabtay haddii cunugeeda aan la siinin cuntada uu doonayo ama aan la dharjinin inay iskuul ka qarxin doonto oo bam ayay ugu hanjabtay sheekadaasoo dhammaystiran barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana sidoo kale waxa aad maqli doontaan xubintii aal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aan idii hayo qayb kaloo ka mida waraysigii abwaane maxamed muumin ababe iyadoo caawana marka laga yimaado qasaa'idka uu sameeyey oo sidoo kale inala wadaagi doono qodobada lagu saleeyo amaba lagu qotomiye qhasiidooyinka marka la curinayo waxay yidhahdaan nac marka jawiga qaarkii la galo adigoon is ogeyn baa la qoraaba oo ay socotaa qoraalku soconaya qasiidadii oo waxay leedahay nacam waxay leedahay wax xaqiiqo ah baad ku jiidanaysaa marka wax runa baanad ka hadlaysaa barnaamijkuna wacweyska washington aan ku bilownaa dhegaystayaale barbaarinta iyo daryaalka carruurta ayaa mas-uuliyad culus islamarkaana shaqo maalinla u ah waalidiinta iyadoo labada waalidba ay wakhti badan geliyaan intii karaankooga ah sidii carruurtoodu ay daryaal ku filan iyo weliba waxbarasho tayale u heli lahaayeen hase yeeshe waxaa xilliyada qaara saameyn ku yeelata islamarkaana qalindaarta duruufta iyo waayaha qoysku ku sugan yahay iyo weliba habdhaqanka waalidka oo aan la hilmaami karin islamarkaana saameyntiisa leh sidoo kale dalalka ay ku yaallaan dugsiyada ay ardaydu dhigtaan ayaan iyagana meesha laga saari karin kuwaasoo waddamadu sida ay u kala dhaqaalo ruron yihiin ay ardayda dugsiyadaasi dhigtaanna ay u kala helaan daryeel joogta ah intay dugsiyada ku sugan yihiin sida cuntooyinka la siiyo jimicsiyada iyo weliba waxyaabo kaloo muhiim u ah barbaarinta ardaydaasi haddaba aan kusoo dhowaadae dalkan maraykanka toddobaadkan waxay warbaahintu wax ka qoraysay haweenay dugsigii wiilkeedu uu dhiganayay amaba wax ku baranayay ugu hanjabtay inay bam ku qarxin doonto iyadoo markii la baadhay ee sababta ay tallaabadaasi u qaadayna ay noqotay mid iyaduna lama filaana arrintanoo taanii waxbarashada ee ardayda dugsigaasi wax ku baranaysay saamayn ku yeelatay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariyey islamarkaana iyadoo dhammaystiran inuu hayaa ramadaan wanaagsan cabdixakiin waan dhowahay waana mahadsanta waa tahay bal marka hore bal intaynaan sheekada dulucdeeda iyo faahfaahinteeda u gelin bal haweenaydan marka hore maxay ahayd haweenaydan waa qof maaragtay koob iyo afartan sano jir ah oo ku nool magaalada cooka ee gobolka florida wagaag markaa gabadhani ficilkan sidee u samaysay waxay ugu suurta gashay iskuulka ayaa waxaa dhigta ilmo yar oo iyada ay dhashay oo ka mid a ardayda iskuulka ee magaalada cooka marka iskuulkii ayay wacday iyadoo markaas ka dalbanaysa in wiilkeeda waxa uu doonayo laga siiyo iskuulka wagaag marka waxaan ay doonaysa wiilkeeda in la siiyaa maxay tahay ay u cadhoonaysaa
dalabaadka wiilkeeda ay dhashay iskuulka in laga siiyo ama waxa uu doonaya waxay tahay dabcan caruurta ama ardayda iskuulka cunno ayaa laga siiyaa marka cunnadaasna waxay ku socotaa qiyaas iyo xaddi loogu talagalay arday walba inuu cuno iyadoo la ilaalinayo caafimaadkooda iyo miisaankooda iyo iyo hadba markaas qofka xaaladda uu ku sugan yahay marka wiilkeeda malaha cunno aad u badan rabay oo iskuulka ka dalbaday marka intii loogu talagalay ardayda ayaa ku filnaan weysa marka iyadoo cabashadaas wadda oo doonaysa in wiilkeeda cuntada uu doono inta uu doono la siiyo si uu u dhargo ay iskuulka wacday marka dabcan lagamana qabanin marka xilligaas maysan helin wax ka qabta kadibna cod hanjabaada ayay u duubtay marka mabay teginba waa telefoon waxay samaysay ay ku hanjabtay marka maxay ku hanjabtay inay samaynayso waxay ku hanjabtay haddii cunugeeda aan la siinin cuntada uu doonayo ama aan la dharjinin inay iskuol ka qarxin doonto oo bam ayay ugu hanjabtay marka iskuolkana maaragtay inay falkaas ka fulin doonto haddii aan la dhegaysanin dalabka wiilkeeda marka hanjabaadda ayaa waxay ahayd inay iskuolka bam ku xirayso waagaag cabdiqaadir waxaad sheegtay inay gabadhani ay telefoon uun soo dirtay islamarkaana hanjabaadan culus inta leeg ay samaysay dee waalidiin badan baa jira oo arday a ka dhigato oo carruurtooda joogto iskuulka dadka kala duwan baa dugsigii la soo hadli karaya waxa ay soo wacdeena sida warbaahintu qoraysaa waa makhaayadii laga cuntaynayay sidee lagu ogaaday gabadhan inay tahay qofka soo wacay dugsiga
cabdicakiin sida caadiga ah goobaha ganacsiga marka laga maqan yahay shirkadaha iyo xafiisyada dadka wicitaanka ma joojiyaan dadka adeega raba ama cabashada wata laakiin waxay markaas samayn karaan fariimo ay dhaafayaan oo codad ah oo voicemail ah marka maqaayadda iskuolka ku taalana dabcan shaqaalihii ayaa ka rawaxay mar haddii ardada ay ka baxeen xilligaas aysan joogin marka codkii ay duubtay shaqaalihii ayaa markii dib ay usoo laabteen waxay fiiriyeen fariimihii laga tegey dib ay u dhegaysteen marka haweenaydan wax maaragtay magaceeda iyo meelaha ay degan tahay maysan sheegin laakiin dib ayaa loo raacay marka waa la ogaaday qofka uu yahay kadibna maaragtay sidaa ayay shaqaalihii ku ogaadeen wax sahlan ma hadda in bam loogu hanjabo islamarkaana ardaydii dugsiga arday baa joogta macalimiin baa jooga ciyaar ciyaar maaha maxaa tallaabo la qaaday markay sheekadaasi timi amaba la ogaaday warkaas
mar allaala markii la ogaaday oo maamulkii iyo shaqaalihii macalimiintii ay isku wargeliyeen tallaabada ugu horreysa oo ay qaadaan waxay ahayd in laga daadgurayo dadkii iskuolka ardaydii macalimiintii cid kastoo dhiganaysay iyagoo marka dadkiyaa laga qaaday si loo ilaaliyo maaragta badbaadada ama safetyga dadka markii banaanka la wada geeyey kadib oo ay xaqiijiyeen inuu qofna ku harin ayaa waxay la xiriireen booliska kadibna booliska ayaa baaritaan ugu dhaqaaqay iyadii waa tan la ogaaday hawsha inta leeg baa dugsiga galay iyadii wax tallaabaa ma laga qaaday
dabcan booliska meeshii gudaha ayay u galeen way baareen waxaana ugu dambeyntii la xaqiijiyey in wax bam ah ama wax qarxa uusan iskuolka ku jirin markaas kadib ayaa booliska ay tallaabo ka qaadeen waxaana lasoo saaray amar maxkamadeed oo iyada lagu soo xirayo ugu dambeyntiina arbacadii lasoo dhaafay ayaa lasoo xiray aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayey bal inta ayna aanu gudbin xubinta alabuurka iyo heesaaga markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanada hibe maxamed hudoon hiba nuura
Ramadan time.
aynu intaasi kaga nimaadno codkaasi fanaanada hiba nuura islamarkaana barnaamijkeena caweyska washington aynu hore uga sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad islamarkaana ugu dambaysay waraysigii barnaamijka caweyska washington uu siiyey abwaane maxamed muumin ababe iyadoo dhegaystayaal qaybtanna uu marka laga yimaado qasiidooyinka uu curiyo inagula wadaagi doono waxyaabaha lagu qutamiyo marka qasiida la curinayo waxaynanu sii anbaqaadi doonnaa halkii waraysigu inoo joogay toddobaadkii hore wagaag abwaan ababe dee abwaan baa tahay marka laga yimaadoono inaad qasiidooyinka iyo nebi ammaanadan aad samayso suugaanta kale caadigaana waad samaysaa ee heese kale duduwan baad iyagana samaysaa haddaan kaa weydiiyo su-aal heesaha caadiga markay inta badan la sameynayo ama qisooyin bay ku sababa ama ay ku arooraan ama dhacdooyin dhacay bay ku arooraan ama waayaha kala duwane markaa bulshada amaba ummadda ku xeeran bay ku arooraan ama ay ku qotomaanba qasiido marka la sameynayo dabcan iyadoo diinteenii suubanayd aynu garanayno iyo weliba sunnihii nabiga caleyh isalaatu wasalaame qodobada inta badan diiradda la saaro ama lagu saleeyo maxaa ka mid ah
waxaan su-aasha waxay xasuusinaysaa beri baa waxaan dhegaystay cabdiqays oo su-aasha noocaya la weydiinayo waxay yidhaahdeen yani qasaa'idka markaad qaadayso iyo markaad heesaha qaadayso waxay yidhahdeen codkaagu xataa inuu kala duwan yahay baa la moodaa maxaa u sababa jawaabtaas igama bixin wakti aan yaraabay ahayd laakiin markaan maqlay oo magaranaysaa aan xasuusna wuxuu ku jawaabay abwaankaas cabdiqays oo ragga nabi ammaanka aadka ugu wanaagsana wuxuu yidhi marna xaqiiq baan ka hadlayaa marna waxbaan matelaynaa buu yidhi mog marka marka horta nabi ammaan laga hadlayo waxa weeye dee xaqiiq baa laga hadlayaa xaqiiq marka laga hadlayo waxaa dheer in inta badan markaad dhex gasho ee aad sii macaansataba waxaa la galaa jawi aan magaranaysaa xataa ay naftaadu macaansanayso oo sometimes nimanka dee suufiyad waxay yidhahdaan waxay yidhahdaan marka jawiga qaarkii la galo adigoon is ogeyn baa la qoraaba oo socotaa qoraalku soconaya mug waa qasiidadii qasiidadii oo waxay leedahay nacam waxay leedahay wax xaqiiqo ah baad dee ku jiidanaysa marka wax runa baanad ka hadlaysaa naftaadu marka waxay uga soo baxaysaa si aanad raadacaynaynin sometimesna sometime marmarka qaarna de kule waa qasab inaad diyaarinta lafteeda kugu jirto adigu ay markay munaasabadoo kale leedahay oo matalan de waktigii rabadaanka oo kale la gaadhay xilligaa inaad qortaay de taa wakti baaba ku wada iyadood abuuran karaysa xitaa jawigaa dee moogtahay ma garanaysaa shucuurta badan leh marka waa kala duwan yihiin oo suugaan caadiya markaad qorayso iyo markaad suugaantii oo dee diiniya aad qorayso aad iyo aad markaad samaynaysana way kala duwan yihiin markay kaa soo baxaana dadku ay dhegaysanayaanna waa kala duwan yihiin aad marka waxna waa wax xaqiiqe iyo noloshii rasmiga ahayd ku salaysan waxna waa wax malawaal xilliyada qaar noqon karoo la sawrayo malawaal u badan karaha sida sidoo kale waxaa dhahaa heesaha heesaha laftooda waxaa dhahaa heesaha jacaylka markay qiso run ahoo qofkan heeska hal abuuray haysato markay tahay waxaa la yidhahdaa way ka dareen badan tahay hees lamala awaalay oo nacam laga sameeyey qiso caadiya taa lafteeduna waa xaqiiq umay kamid tahay oo de wax xaqiiqa adiga ku harta markaad ka hadlayso qalbigu kasoo baxaa baa la yidhahaa waxa qalbiga kasoo baxaana qulubta dadka ku gaadhaa marka ilaa iyo fanaankii markuu qaadayo heesaa jacaylka macaasuu qaadaya way ka duwanta markay baashi runta ay taabanayso waa ka duwanaanaysa aad iyo ha aad iyo aad aad waa wax qulub kasoo baxay buu noqonayaa markaasna qulubta dadka deg deg u saameynaya aad iyo aad su-aal kale haddaan kaa weydiiyo maxamed muumin qasidooyinka badankooda ama qaar badan oo ka mida waxaan arkaa iyagoo ay ku jiraan ereya carabiga oo inta badan dad dadka dhegaysanayaana dee waa soomaali maxaa maxaa maxaa keena inta badan in loo xusho ereyada carabiga inay ku jiraan ma ereyo soomaaliya loo waaya mise waa mise sir gaara ku jirta
horta kolley waxa weeyaan waa runtaa way jiraan sidaasi balse waanay jiraan kuwa xitaa soomaali in la iskugu jawaabo oo macal jawaabta soomaaliya tahayna way jiraan laakiin sida ugu badan ee qaalibkaa baa sanad sheegaysa oo carabi baa inta badan lasoo qaataa waxay noqonaysaa waxa weeye kolley habkii qasaayidadu ay nagu soo gaadheen hore ee ay noogu bilaabmeen baa carabi ahaa oo qasiidooyinka xataa nebi ammaanka dee culimadii soomaalida laftooda samayn jiray oo qasaayido carabiya oo ka xeel dheerba kuwii carabtu sameeyeenba oo waxaa jira moogtahay carabiga ay haddana oo nebi ammaanka oo culimadii soomaalidu sameeyeen marka waxa weeye habkii marka ay nagu soo gaadheen ee dadku ku garanayeen ayaan loogu talagalay nacam inaanay ka maqnaanin oo dadkii si ay u qabsadaan oo ay moogtahay saamaynteeda kolley leedahay waa sidii lagu bartay wax dee dhaqan ahaan oo kale sida dhaqanku uga saamayn badan yahay oo kaley noqonaysaa aad aad dee kolleyna ereyada qaar marka la eego diiniyan ama magacyada qaar ama meelaha qaar magacyadoodana de isma bedelayaan iyaguna carabigoodii bay ahaanayaan
isma bedeli maayan aad iyo aad haddaynu tu kale u gudubnaynu taa ka nimaadno abwaan ababe iyadana waxaa jirta mid kale oo yaa rasuulallahi labeyk iyadana ah oo iyadana ka mid a qasidooyinkii dambeed soo saartay waa sanadkan iyaduna ahayd oo rabadaanka ka hor baan soo saartay ahayd taa waxaa qaadaya sheekh cabdiraxmaan bambaawi baa qaadaya oo albumka sanadkan bay ku jirtaa iyada lafteedu maxabada iyada lafteedu maxabada unbay ka hadlaysaa jacaylka nebiga isla waxaad moodaa dee kolley nebi ammaanku wuxuu kaga duwan yahay sugaanta kale waxyaala badan oo malaha mawjada maxabadan ku dhex jiray sanadkan marka tan lafteeduna maxabadan bay ka hadlaysaa aad iyo aad yaa labeyk markale yaa rasuulullah waxaamaan xasuustayba ama aan sawirtayba iyadoo meel saa loo fadhiyo fooxii lagu ridayo oo la qaadayo maxaan ku dhaa qasiidadiiyo
maasha allah saasoo kale aad iyo aad ha waa anagu dee jawiga noocaasa baan ku duubnaa iyo fadhiya noocaasa markaan doonno durbaankii caadigii ee nafsadii caadigii ee dhaqanka lagu tumi jiray sheekhyadu ku tumi jireen ayaan ku tunnaa markaan miiska gelino kabacdi habkii kalena waan u tunnaa aad iyo aad labadii dhanba waad samaysaano iyadoo durbaankii loo tumayo fooxii lagu ridanayo shaahii lagu cabayo lagu ridayo oo haa sidaasaaban sidaasaaban aad iyo aad maasha allah aad iyo aad haasaa weye mar labaad waa hagaag abwaan maxamed muumin ababe mar kalean ku leenahay rabadaan wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsanta shukran walaalkay shirwac rabadaan mubaarig baan idin leehay adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba
يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك نور سر الله سر الله لبيك salligaadu nebi allow waa nolosha rida oo salligaadu nebi allow waa nolosha ruuxdo waana xadii naftii labeeg yaa rasuul allahi labeeg yaa xabiib allahi labeeg yaa rasuul الله لبيك يا حبيب الله لبيك نور سر الله سر الله لبيك
guud ahaanna waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leeyahay sidaa iyo ramadaan kariim
madxigaaga nebi allow dhanna uga manuunsade madxigaaga nebi allow dhanna uga manuunsade yaa nuura carshilah labeeg yaa rasuulallahi labeeg yaa xabiiballahi labeeg yaa rasuulallahi labeeg yaa xabiiballahi labeeg nuura sirullahi sirullahi labeeg niyada ku doogsato ku negaata maxabade niyada ku doogsato ku negaata maxabade nasrigii adduunyadu wow labeeg yaa rasuulallahi labeeg yaa xabiiballahi labeeg yaa rasuulallahi labeeg yaa xabiiballahi labeeg nuura sirullahi sirullahi labeeg nimcad lagu badhaadhayo sanku neef lahaba dhammaan nimcad lagu badhaadhayo sanku neef lahaba dhammaan naxariis u soo degto wow labeeg yaa rasuulallahi labeeg yaa xabiiballahi labeeg yaa rasuulallahi labeeg yaa xabiiballahi labeeg
intaasaan ku dhaafno barnaamijka caweyska washington waxaana la socodsiinayey wariye cabdixakiin maxamuud shirwac aad ayuu u mahadsan yahay